madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud ayaa daafuray dhismaha wejiga labaad ee wadada isku xirta magaalooyinka kismaayo iyo afmadow dhismahan wadadan oo dherarkeedu yahay laba iyo labaatan kilomitir ayaa dhismaheedu waxaa iska kaashanayo dowlad goboleedka jubbaland iyo bulshada ku nool maamulkaasi suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland ayaa sheegay in maamul ahaan ay ka go-on tahay dhamaystirka dhismaha wadadan halkaa waxaa u taagannahay waa dhammaystirka waddada isku xirta bulugduudi janaax cabdalle way ka dhiman tahay laba iyo labaatan kilomitir waddada muhiimaddeeda waa la garanayaa dowladda jubbaland waxay go'aansatay in sida u dhaqsaha badan loo dhammaystiro waana bilaabanaysaa maanta ee bilaabatay birin haddii halleedmo hoosha wooseed baa bilaamayso waxayna ka bilaamaysaa xaruntan lafaha ragga waxayna ku socotaa waa isku tashi ee dowladda jubbaland isku tashanayso ayoo isku duuban shacab iyo dowladd iyo ciidan iyo isku duuban bay waddaa dhammaystiraysaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka reer jubbaland inay kaga soo qayb galaan dhammaystirka waddadan gaar ahaan qurbajoogta inay gacan xoogle ka geystaan dhammaystirka waddada ee laba iyo labaatan kilomitir isku xirta buuliguduud iyo janaax cabdalle oo muhiimad gaarnoo leh dhismahaan waddadan isku xirta magaalooyinka kismaayo iyo afmadow ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka ee dadweynaha isaga kala goosha magaalooyinkaasi